Isbitaalka degmada Xudur, oo ah kan ay in badan oo ka mid ah dadka bakool-ku-dhaqan ku tiirsan yihiin, ayaa maamulka isbitaalkaasi waxa uu soo sheegay inay jiraan daawo la'aan heerkii ugu sarreysay. Guddoomiyaha degmada Xudur ayaa kormeeray dhammaan qaybaha kala duwan ee isbitaalka uu ka kooban yahay, isagoo u hawlgalay baahiyaha ka jira isbitaalka waxa uuna la kulmay maamulka isbitaalka. Agaasimaha guud ee isbitaalka Xudur, Aadan Nuur Macalin, ayaa guddoomiyaha degmada uga warbixiyay xaaladda isbitaalka.
Gudoomiyaha degmada Maxamed Macalin Axmed doog magaalada ayaa hana boogaday isbitaalka inoo hooleynka guda jarna marka insha Allah area aan ka faraxsanna gudoomiyaha ka dhawaayana dadka kooyawna may waa taradiyo maanka badana degmooyinka degmooyinka Habdhuure Buurdhunle Elberda Tieglo Quraajome iyo tuulooyinka hoos kooyayan yaa may waa dadka una qaabilaynaan ka badan araga kortaan hindhoogin maana dadka intiroog marka shalay ma daraad langamta ka wareysanay ondaninka kooy tumi kow maalmood yaa wayn erayhe maalin kasta buuruun dad ku qaaday hatan hoohiyaayaan isbitaalka la sheegay tumi kow maalmood oo maalin dhaatay onka jarn yani ku warami marka isbitaalka saasal aan kirami marka isbitaalka may kale ka koraray waleed dhab lanka qabay oo dadka way waa yani lanka dhab qabay raajo oo asri ah oo digital ah ka korartay balan hata oo una hata ka jarnan July yaa la daafuri raajadaas way waa yani aneen baahanayn yani dhaqataan iyo sugitaan iyo online oo digital ah markii lanka saaro wasaar i diktoorka natiijada bas markii deeras oo digital ah waxaanay korartay horumar badan la sameeyay oxygen balaanta oo may jire oo isbitaalka ka korari oo oxygenkii hordaan lambaanaay oo la gadada jari oo isbitaalka dhatiisa ka sameeyahay yaa korari saalooyin oo qaleen oo may waa oo muhiim ah ka korari isbitaalka marka gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Maxamed Macalin Axmed ayaa isna dhankiisa ka hadlay way ilaahay ku tuuganani walaay oo gaabis jiro masahayn boorbelan isbitaalka jara ku jara ani ilaahay maanaas sehla ninka bi maadaama ummado badan anisa koytay caafimaadka ankoyti isbitaal oo maanaha shanta degmo iyoonayto eri dhan lagu xukumaayo masahayn daawadiisan kooya dadkan eegi runtii waa arrimo oo muhiim ah runtii meelin wayba ku jira gaabisa jira maalin dhaweyd waynu ku dhameeya shaqaalaha guud ahaan damal caafimaad ee deegaankan shaqeeyay si ay qofala ku dhami isbitaalkuna tirowna tumiisad qof daawo ma jirta magaaladan isbitaalkan daawo ma jirta lanki jeeka bukaan ee kooye runtii daawo la-aan ku waadan dhaqaatiirta dad bukaange sagaalan kilomitr hagooyi dhaqaalan haysana dhabaataysan isbitaalka haddii kooyo raashin shay laga qabaday la baare daawadii lingore haddii hadan lahagado beredka hala gaddo leeyi isbitaalka ninkooy arang oo maanaa eed liinko yaxyaho arantiye arang una liyaamliyo bukaamima dun ha weydini dhaqaatiirtiiba nin sheegni nin sheegdi un daawadii mahayna bukaankii daawayaana baaranna udurkii lakala dhammaantis wal daaweeyahay daawadiis yaal raaji taclimiya yaal oo deegaamada linkolaana soomaali meelyarla yaallo yaal saas oo kale maydbaa oksijiinkii oo meelkaas linkolaana yaala qalabka yaalaysiin baa laga doontan sawirada lahaku qaadi qalabkiisu ay dhaqaatiirtii rogan haddii lanki la baaro daawo lanin helaana dhibaato wahay